kulanti wanaagsan dhegeystayaal idinkiin baa kusoo dhawaada mar kale shabakada wararka qurbajooga ee somaly diaspora news dot com sidoo kale dhegeystayaal naga soo booqda qurbajoog dot com waa hagaag dhegeystayaal suldaanka guud ee beesha irish soomaale suldaan cabdikariim faarax ibrahim oo aanu khadka telefoonka ee magaalada edmonton kula xiriirnay ayaanu door dibnay inaanu dhowr qodob oo xasaasiya oo arrimaha soomaalida kamid ah aanu wax ka weydiino si aanu fikirkiisa ku wajahan qodobada wax uga ogaano suldaan cabdikariim iminka khadka ayuu si toosa ugu jiraa suldaan kusoo dhawow marka hore gurbajoog dot com
waa dhowahay cabdilqaadir gurbajoog dot comna aad baan usalaamaya dhamaan umada soomaaliyed inshaalla aad baad umahadsan tahay suldaan waxaad moodaa in beryahan dambe arrimihii dhaqanka iyo siyaasaddu ay isdhex qaadeen ugu horeyn bal haddii aan wax kaa weydiiyo sideed u aragtaa dastuurkan qabyo qoraalka ah iminka ansixintiisa ay ku guda jiraan beelaha oday dhaqameedyada beelaha soomaalida
bismi illaahi raxmaan iraxiim wallahi waxa weeye dastuurka soomaaliya loo sameynayo haddii wax lala weydiinayo ama la yidhi nala eega bal sida uu qoran yahay hogaanka dhaqanka soomaaliyeed waxaan umalaynayaa waa arrin iska caadiya oo la sameyn karo inkastay ka habboonayd in dadkii aqoon-yahanka ah ee dalka iyo dadka wax u bartay ama culimo ha ahaadaan ama haddii aan la idmaayo aqoon-yahanka kale ee caadiga aba ha noqdaana in dee loo soo bandhigo waayo dastoorka arrimaha ku qoran iyo nidaamka wax u socdaan waa nidaam maaragtaanay dee tacliim ku salaysan waanaynu iska ognahay hogaanka dhaqanka ummadda soomaaliya dee wuxuu u badan yahay nidaam dhaqan oo nidaamkan maaragtaanay tigsiga tacliinta sare aada maaragtaanay uma sii taxalluqo laakiin haddana waxunba muhiima baan umalaynaya mar haddii lasoo hordhigay oo layidhi eega dee ummadda ay maaragtaanay madaxda u yihiin oo hor fadhiyaan in ay ka hubiyaan dastoorkaasi inuu anfacayo in kale si maaragtaanay mustaqbalka dambe ummadda aanu ugu keenin dhibaatooyin iyo maaragtaanay guuldarro siyaasadeed
waa si wanaagsan waxaad moodaa in baryahan dambe sidaan hore carabka ugu dhuftayba in shirarka iyo odayaashan dhaqanka isugu yimaadaan haddii ay noqoto gaargaar beelaha qaar iyo haddii ay noqoto guud ahaan kuwan siyaasada ku wajahanba inay kor usoo yaro kacayeen waxaa jiray in muddo toddobaad iminka ka badan in shir balaaran uu buurta daalo uga socday dawooyinka habirbi musa iminkana la gudagalay ka hadalka qodobadii ay markaa beeshaasi isugu timid sideed u aragtaa guddidan hogaankeeda loo doortay maxaadse ku waanin lahayd in ay shirkaa hagaan
kolley shir wada oo la isugu yimaadaa iyo nidaamka tashigu wuxuu kamid yahay dabciga caadiga ee aadamaha oo islaamkana waafaqsan oo shuurada iyo wadahadalka iyo in la tashadaa waa dhaqan soo jireen waa aadamaha hadba wixii laga sharo iyo wixii shirkaasi lagu go-aansho ayuun baana maaragtaanay wax laga odran karaa oo haddii aan la idmaayo maaragtaanay ficil ahaana saameyn ku yeelan kara bulshada marka kolley waxaan ka rajeynayaa in mar walba maaragtaanay ay ku dadaalaan dee shirka inta lagu guda jiray iyo inta maaragtaanay hawshaasi socoto in waxyaalaha dhulkaa shirkaa kasoo baxa aanu ku noqon bulshada reer somalilan iyo dee qabailada deegaankaas iyo ummadda soomaaliyeed iyo maaragtaanay geyiga toona wax dhibaato iyo maaragtaanay halaag u horseeda laakiin dee looga taliyo maaragtaanay oo shirku uu anfaco geyiga iyo beesha iyo dhammaan dadka ereyada ka dhow oo barwaaqo iyo haddaa la idmaayo wanaag ugu hersoodo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer somalilaanda hogaanka shirkaa loo doortayna waxaan ku waanin lahaa inay ku hagaan shirkaas iyo arrimaha loo idmaday dariiqa barwaaqada iyo ammaanka iyo nabadgelyada iyo maaragtaanay wadahatinimada oo cid kasta oo haddii aan la idmaayo yar iyo kabiir baan fici karta inay haddii aan la idmaayo ku hagaan baan urajeynaya insha allahu tacaala haddii ala yidhaha waa si wanaagsan waxaa jiray dhaqdhaqaaq kale oo siyaasadeed oo oday dhaqameedyaduna ay qayb ka yihiin oo nairobi ka socday oo markaa urur goboleedkan igad iyo dowladaha darisku ay nairobi ka wadeen oo markaa la doonayay in maamul loogu sameeyo gobolladan jibooyinka ee koonfurta soomaaliya sideed u aragtaa in hab noocaasa nidaam loogu sameeyo jibooyinka
kolley aada bay u wanaagsan tahay nidaamka kelmadda maamul waxa weeye waa kelmad aada iyo aada u qiimo badan oo ama ha yaraade ama ha weynaadee maamulka sideedaba kolley sida uu shaqeeyo unbaa maaragtaanay laga fahmi karaa waxa ay noqonayso inay dhibaato tahay iyo inay maaragtaanay dheer ku leedahay bulshada maamulo in maamul laga sameeyo gobollada jubooyinka iyo gobolka godo sida aan hadda ku maqlayo baahintana run ahaantii anigu waa soo dhaweynayaa laakiin waxaa muhiima inaanu maamulkaasi noqon maamul cid gaara gacanta laga geliyo oo dadka deegaankaas u dhashay ay u sinaadaan islamarkaana taladooda haddii aadaimayo ay wadaagaan oo ay iyagu maaragtaanay ka wada muuqdaan waxa ay dhisanayaan maamulka noocaasi waxaan umalaynaya inuu anfacayo dadka deegaanka ee dagaaladu aafeeyeen iyo gobollada deriska la ah oo kenya kamid taha oo maalin walba rabshado iyo haddii alaimayo maaragta dhibaatooyin ay kaga yimaadaan dhinaca gobolladaas oo anfici karaan laakin haddii arrintaa la gara maro oo dadkii soomaaliyeed ee deegaanka ku noolaa cid qaasa arrintii maaragtaanay taladii gacanta loo geliyo iyagoo dawladahaasi aan ufiirsanaynin waxay in sii orin kartaa qalalaase siyaasadeed iyo in amnigu sii xumaado deegaanka marka waxaan leeyahay cid kasta oo isku dayda inay deegaanka ka sameyso maamul taxadir dheeraada ha ka muujiso in haddii alla idmaayo ay kasoo wada qeyb galaan qabaayilka deegaankaas ku abtirsadaa goboladaasi booyinka iyo dado maamulka loo sameynayo inay ka wada muuqdaan oo talada ugu horeyn ba la isugu imaanayo ay qeyb ka ahaadaan
waa si wanaagsan waa si wanaagsan suldaan suldaan cabdifri ibraahim suldaanka guud ee beelaha irig soomaale ayaa tahay waxaasaan la socotayna shir dhawaan lagu qabtay magaalada muqdisho maalinimadii shalay oo shirkaasina isugu yimaadeen madax dhaqameedka beelaha daarood waxaa laga soo saaray go-aamo dhowr oo qaar ay siyaasadeysnaayeen mid kamid a haddaan ka xuso waxay ka hadleen xaaladda gobolka sool oo ay markaa maamulka ama dawladda somaliland ay fariin ugu direen oo yidhaahdeen somaliland ciidamadeedu waa inay halkaa ka baxaan iyo qodobo kale oo guud sideed u aragtaa shirka iyo qodobada kasoo baxay
run ahaantii kolley shirka qodobo badan baa kasoo baxay laakiin qodobka hadda aad afka ku dhufatay oo ah dhinaca somaliland iyo inay somaliland ka baxdo deegaanadaas haddii aan ka hadlo kolley waxa maaragtaana ay sidaan wadagsoonahay ba ay u joogaan isimadaasi magaalada muqdisho sidii ay dayga soomaalida uga maaragtaanay haddii aan la idmaayo hirgeli lahayd nabadgeliyo iyo barwaaq oo loo heli lahaa hanaantii dowladnimada ee soomaaliya kalluumay labaatan sanadood ka hor marka hogaankaasi iyo maaragtaan odayaashaasi iyagoo u jooga magaalada muqdisho arrimaha inay haddana deegaan xasiloon ay haddii aan la idmaayo baaq kasoo saaraan ay leeyihiin dawladda dhulkaa ka jirta ha ka baxdo oo ha faaruqiso kolley waxaan u arkaa waxay meesha ay ufadhiyaan wax ka duwan inay usoo direen dowladda somaliland oo ah marka loo dhigo maaragtaanay dadkii deegaankaas la yidhaahdo ha laga baxo oo dowladadaayiga halkaa ha ka tagto waxa weeye si toosa wax loogu sheegay dadkaa in la haysto marka waa kicin baan anigu u arkaa iyo haddii aan la idmaayo nidaam colaadeed marka waxaan dhihi lahaa isimada baaqaa soo saaray ama sida hadalkiina ka muuqata de waxa weeye dhul daarood baadi doono oo haddii aan la idmaayo meeshii sida aad carabka ku dhufanaysaan somaliland iyo nidaamkaas halaga kacsho dhulka aad yeelaysaan ama hala doono sidii soomaaliya oo dhan nabadgeliyo loogu heli lahaa inta xasiloonna loogu dhiirin lahaa inay nabadgelyada haddii aan la idmaayo ay haystaan ku fara adeegaan marka run ahaantii kolley qodobkaasi wuxuu u dhigan yahay qodob biilo colaadeeda waan wanaagsanayn in maamulka ay ka jira deegaankaasi dadka iyagu iska leeyihiin maaragtaanay sida daanlado soconaba anigu umalayn maayo in dhulkaas wax caqabada oo mashaakil hadi xaawa ku jira inaanaysan jirin baa inoo wada muuqata marka kolley waa rayi laga fiican iyo rayiga oranaya somaliland ha ka baxdo deegaanadaas gobolka sool iyo sanaagiyo eryadeeda waa si wanaagsan sulan haddii aan arrintaa somaliland qodob kale kaa weydiiyo waxaa jiray in maxkamadda gobolka hargeysa ay xukun sanada ku riday mid ka mid a madax dhaqameedyada somaliland sida weyn looga yaqaano waa boqor cismaan oo maxamuud guurmadow oo muddo afar biloodaba iminka maxkamadda intii ay socotay xabsi ku jiray oo xukuumadda somaliland ay kusoo oogtay qodobo dhowr ah iminkana lagu helay qodob uu si markaan ula hadalnay garsoorihii maxkamadda dhegeysanayay qodob la xidhiidha in aflagaado uu geystay mas-uul garameed sanad loogu xukumay awgeed sideed u aragtaa maxkamadda iyo xukunkaa sanadka ay ku dhacay boqorka
kolley nidaamka xukunka iyo in qof binaadana maxkamadda soo taago oo la xukumaa waa nidaam u baahan in aada looga fikiro marka kolley waaqiciga maaragtaanay marka laga hadlayo oo xaqiiqatan laisu kor taago xukunkaas iyo nidaamka ugu dhacay kolley anigu ma garan karo xerasha loo yaa la idmayo iyo dhinaca ay maaragtaanay u tanjeeraan
aada iyo aad ayaad umahadsan tahay suldaan cabdikariin faarax ibraahim suldaanka guud ee beelaha irir samaale aada iyo aad ayaan ku mahadinaya sida wanaagsaneed waktigaaga inoogu hortay si qodobada aad jawaabo waafi oga bixiso waad mahadsan tahay
aada iyo aada baan adigana